gudoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ucid faysal cali waraabe ayaa sheegay in madaxweynaha muuse biixi uu qorsheeyey in doorashada madaxtooyada ee sanadka dambe wakhtigeeda uu ku qabanayo isagoo geesta kalena tilmaamay inaanu faysal ahaan wareejin doonin gudoomiyaha xisbiga ucid waxaana uu hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey waryahayaga khadar maxamed cakulle madaxweynahan aad iyo aad baan u ammaanaya insha allah tacaala doorashadii waa wadaa lacagtii waan bixinaya waa lagu soo bahashay adduunkana taas waxay soo jiiday magac bay noo soo jiitay oo imanka laynala macaamilaya isagana aad baan u hambalinaya tii hor u qabtay iyo tan kaloo diyaar garaynayna aad iyo in qolyihii somalilan taageeri jir dhinaca dimuqraadiyeed iyaguna ay ballan qaadan warkama haysa aduu lacag weli maka lama saasganayn laakiin waxaan jecelnahay un adduunku lacagta u bixinaya intaa dhan madaxweyne u bixinaya marka madaxweyne waxaan ku boorinaya ku hambalyaynaya labadii uu qabtay kharashka bixiyay iyo tan imankana waqtigeeda qabanayo taariikhdu gelay madaxweynihii u horeeyey somalilan ya een kororsan ya ana buugaan ku qoraya insha allahu tacaala adiga maxaa kuu qorshaa hore waa isu sharaxday hadda guddoomiyey baa tahay doorasho madaxweynihii soo socotaa muxuu yahay qorshaa xisbigaa qorshay waxa weeye inaan qaranka hagaajiyano dalka oo imin anuu kursi umaan iman haddaan kursi imin marka laga footiyey weliba laga doortay iska daa riyaale waxaan nafta ku maslaxiyey in somalilan la wada leeya ha muuqato siraaye waxaan ku yidhi okay waa yaasi carafaadkee husan laakiin markii labada ninoo labadaba la tijaabiyey midna shan bilood buu wasiiraayoo dagaal suqaya dhacay midna labiyo toban kale buu guddoomiyahan guddoomiye ka dhow wala rikoorkiisa walhaya ayaa haddaan kursi doonaya carar lah laakiin aniga wax noqota somalilan baan doonaya haddana waxaan doonayaa generation soo saaro cusub dhalinya jiil cusub oo aan u dhiibno insha allahu tacaala toojka oo fiction leh oo qabiilka xora oo qarannimo ku fakeraya markaa adiga laftigaaga waa diyaar baad u noqonaysaa ciidad wareejiso
anigu doorka ma wareejinayo waxaanad gacant ku waxaa maxaan ku wareejiyaa yaan u dhiiba yaa kaadir oo xusbi ka soo shaqeeyey raggaan hadda dhisino een weli aanu tijaabin wareejinna mise qof imika nagu soo biiray aanu garanayn baanu wareejinayna wareeji kamida wareeji waa ceeb waxa weeye wax adduunka meel ay ka dhacdana adduunka meel aan soomaaliya ka dhacdan ma jirto waxaa la wareejiyaa xusbigu markuu guulihiisa gaadho guryihiisa gaadho ayaa la wareejiya doorashadii ugu dambeysay waxaa soo baxay dhalinyaro cabdikariin axmed mooge maayarka hargeysa barkhad batuun xildhibaanka ugu codka badnaa oo dadka laga tila badaya ama markaa hore ahaa dee isbedel weyn bay dhalinyarada muujiyeen aragtidaasi ma idiin muuqataa waa ta socota hadda dadkana waxay isku bedbedelayaan mugdi way socdaan waxay darwatay marayaan maanta ma marayaan maanta waxaas ma socdeen wax insha allahu tacaala doorasho arki doontaa
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ee uciid faysal cali waraabe oo u waramayay wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle